bismillaahi raxmaani raxiim caweyse wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana ay dulqaataan tallaabooyinka dheeriga ah ee lagu sugayo ammaanka xilli shirka ah urur goboleedkayga aada la filayo oo in lagu qabtay magaalada muqdisho guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa maanta maamulka gobolka banaadir waxa uu ku wareejiyay dhul bannaan iyadoo guddigaasi ay ku shaqayn doonaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa dalka ugandha tababar ugu soo xiray saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay qaateen go-aanka dowladda soomaaliya ay ku joojisay qaadka uga imaan jiray dalka kenya saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiya howlgalla ciidamada qalabka sida ay maalmihii u dambeeyey ka wadeen magaalada kismaayo akhbaraadka kule ee dunida dhegaystayaal aan idiin haynana waxaa ka mida maraykanka iyo ruushka ayaa ku heshiiyey in qorshe loogu talagalay lagu dhammeeyo colaadda ka aloosan gudaha waddanka syriya iyo shirkadda facebook oo sheegtay inay ogolaa doonto in shirkadda facebook lagu isticmaali karo sawirada taariikhiga ama qadiimiga ah ee laga qaaday dagaalkii vietnam intaa waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa warkii oo dhammaystiran madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana ay u dulqaataan tallaabooyinka dheeriga ah ee lagu sugayo ammaanka iyadoo la filayo in dhowaan muqdisho lagu qabto shirka urur goboleedka igaad faysal muuse maxamed ayaa warkan faahfaahinaya shirka madaxweynayaasha igaad ayaa ka dhacaya magaalada caasimadda ee muqdisho markii ugu horreysay burburkii soomaaliya kadib dowladda soomaaliyana waxay samaysay diyaargarow ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in ammaanka caasimadda si weyn loo adkeeyey oo ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay xadideen dhammaan dhaqdhaqaaqyada magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynuhu waxa uu xusay in shacbiga soomaaliyeed ay muujiyaan dulqaad iyo dabacsanaan maadaama shirka uu ku soo aaday xilliga maalmaha ciidda waxaa lagu soo socdo shir weyn oo aad iyo aada muhiim u ah oo ah in ay madaxdii dalalka igad oo dhan ay ku shirayaan magaalada muqdisho oo shirkii igad lagu qabanayo arrintaasi marka waa arrin weyn taariikhda markii ugu horreysay oo madax madaxda urur goboleedka igad ay magaalada muqdisho ku shiraan heer madaxweyne hadda ka hor waxaa ku shiray wasiiradii arrimaha dibadda markanna waxaa isu imaanaya waxaa waaye madaxdii dalalka xubnaha ka ah ururka igad oo halkan shirkoodii ku qabsanaya cadow badan oo dhib badan ayaan leenahay sidaas daraaddeed amniga magaalada muqdisho aada iyo aada ayaa dowladda soomaaliya u adkaysay iyadoo kaashanaysa weliba ciidamada amisom amnigaas la adkeeyey waan garan karnaa dadka soomaaliyeed culeysyo dheeri ah ayuu ku keeni karaa dhinacoodii muxuu ahay nolosha iyo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqii iyadoo weliba xilli aada iyo aada muhiim u ah xilli ciid ah oo maalmihii farxadda ah lagu jiro haddana waqtiguu isku soo aaday shirkan mar aada iyo aada waqti aada u fog ayaa ayaa la qorsheeyey marka wuu isku soo aadeen waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed marka inaan dowladda soomaaliya ka codsanaysaa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda muxuu ahaaye xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro shirkaas inta uu socdo muddo kooban waaye caalamkuna waxyaabaha practiceka caadiga ayay ka mid tahay marka shirarka waaweyn ee caalamiga dhacaya in ammaanka aada loo adkeeyo adkeynta ammaankuna mar walba noloshii caadiga ahayd ee dadka muwaadiniinta waxbay ka bedeleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya in magaalada caasimadda ee muqdisho lagu qaban doono shirar kale oo caalami ah horumarka soomaaliyana ay astaan u tahay in shirka madaxweynayaasha igaad uu ka dhaco magaalada caasimadda ee muqdisho waa horumar weyn oo dalkeennu ku tallaabsaday ummaddeennu ay gaartay in shirar caalami ah caasimaddeenna lagu qabto wixii hadda ka dambeeyana shirar kale oo caalami ah oo waaweyn ayaa soo kordhi doono horumarinta dalka iyo sumcadda dalka kor u qaadisteeda qiima loo bixiya ayay leedahay qiimaha aan bixinayna ayay ka mid tahay inaan maalmahaas dulqaad aan ka muujino adkeynta amniga ee lagu amniga maxaanku yidhahdaa shirka lagu sugaayo lagu ilaalinayo magaca iyo heybadda iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay leedahay caasimadda soomaaliyeed ay leedahay iyo dowladda soomaaliyeed horumarka maalin walba dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya ay gaarayso dadweynaha mar kale waxaan ugu baaqaynaa dulqaadkaas iyo wada shaqayn in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga muddada kooban ee yar ee shirkaa uu soconayo kadibna nolosha wax walba caadigoodii ayay kusoo noqonayaan haddii aan la yidhaahdo intaas ayaa ugu muhiimsaneed fariinta maanta aan dadweynaha soomaaliya inaan la socodsiiyo aan rabo inta kale dalku waa caadi waa degan yahay waa fiicannahay alxamdulilah howlgalladii amniga lagu sugayay sidoodii ayay u socdaan shirkii madashu waa socdaa meelihii ugu dambeeyey ayuu marayaa waxaa kasoo bixi doona haddii alla yidhaha sida caadigeed go-aanno kale oo hore loogu sii qaadayo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga dalka guud ahaan haddii alla yidhaahdo soomaaliya way dhaqaaqday intaa maxaanku idhahdaa shakigii cabsida qabtana waxaan leenahay muxuu ahay dhib ma jiro ee soo raaca dadkiina iyo dowladdiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa aada ugu celceliyay in shacbiga soomaaliyeed ay doorkooda ka qaataan oo gacan ay siiyaan ciidanka amniga doorashooyinka ayuu sidoo kale sheegeen madaxweynuhu in loo istaago sidii looga qayb qaadan lahaa faysal muuse maxamed
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa dalka ugandha tababar ugu soo xiray saraakiil ka tirsan ciidanka soomaaliya axmed cumar muuye ayaa warkan faahinaya saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya ayaa tababar waxaa loogu soo xiray waddanka yuganda iyadoo saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliya ay muddo tababarkan ugu socday waddanka yuganda taliyaha ciidanka booliiska dalka yuganda oo tababarkan u soo xiray saraakiishan ayaa ku ammaanay muddadii ay tababarka ku jireen saraakiisha dulqaadka ay muujiyeen isagoona carabka ku dhuftay in waxa la soo baray ay bulshada soomaaliyeed ay ugu adeegaan waxaa munaasabadda tababarka loogu soo xiray ka qayb galay wafdi ka tirsan booliiska oo warkacayo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreegaas maxamed sheekh xasan xaamud isagoona sheegay in saraakiisha ay muujiyeen dadaal isagoona islamarkaana tilmaamay inay usoo dhabar adeegeen muddadii uu tababarka uu socday saraakiishan tababarka loogu soo xiray ayaa waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay soo gaaraan magaalada muqdisho si ay uga qayb qaataan nabadgelyada magaalada caasimadda muqdisho
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay qaateen go-aanka dowladda soomaaliya ay ku joojisay qaadka uga imaan jira dalka kenya cabdulaahi aadan axmed balaag wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa redio muqdisho u faahfaahiyey warkaasi kasoo baxay maamulka koonfur galbeed
walaal sida saxaafadda musaaka la hadalnay qaybteena baydhabo joogta marka arrinkaas waxa weeye de waxaa la wada ogyahay in dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradda gaadiidka amar ka soo baxay lagu joojiyey diyaaradahan jaadka ee dalkan kenya dariska dhexe nooga imaanayay annagu dowladda dhexaan ka mid nahay awaamirtaasna waa dhinaceena waa way ka fushay oo ma jirin awalba diyaarado toos nairobi nooga imaanayay diyaaradaha xamar yimaadaa noo soo gudbi jiray hase yeeshee way naga istaageen absolutely laakiin waxaa dhinaceena ka jiray diyaarado local ah oo dhinacan doo soomaali oo kenya daris la-ah jaadka uu ku furan yahay kasoo qaadayay ilaa dhowrkii maalmada ugu dambeysay badhalo yimid marka arrinkaas oo runtii markii dambe u muuqatay inaanan annaga u hogaansamin awaamiirtii dowladda dhexe sidaa darteed ayaan maanta uga hadalnay oo aan ka soo saarnay saxaafadee lagu mamnuucayo keenitaanka qaadka deegaanada koonfur galbeed marka arrinta saasay ahayd laga bilaabo maalinta bixana wax qaad ah oo iman kara gobolada jiraan dadka ku shaqada lahaa ama ganacsatada ku shaqada lahayn iyadoo qoraal aan u gudbinay berri baana ugu dambaysa in dalkan uu qaad yimaado haddii ilaahay ka dhiga waa laga joojiyey olreed berri laga bilaabo maya aan ku cadeeyo an hore aan u qaadanay dowladda waxay joojisay sidaa loogahay qoraalkeedina waan helnay wasiirkana waa ka wada hadlay intaas waxaa la joojiyey diyaaradihii ka imaanayay dalka kenya ayaa la joojiyey anagu awal uga jirin diyaarada inta kenya kasoo kacda goboladan toos u imanaysay may jirin laakiin diyaarado soo marayay tusaale ahaan muqdisho markay soo maraan ama hiddabeel iyo ama xudur ama degaano kale tegi jiray marka waxaa uga dambeeyey oo keliya waxa weye diyaaradaha lookalka oo dhinaca gobolka gedo jaadka xuduudana la kenya jaad inta halkaa la keeno lookalka laga soo qaadaya marka ayaa jiray marka waxaan hadda joojinay oon goraalka kasoo saarnay waxa weeye walaa internationalka ka imaanaya flight nairobi ka imaanaya ama ka imaanaya gobolada aan deriska nahay oo hadda jubbaland oo kale oo gobolka gedo kuwa ka imaanaya ayaan labadaba isu sarnay annagoo horey ayaan mar labaad adkeynay annagoo u hogaansanay arrinta arrinta arrinta qaadka ku saabsan iyo diyaaradihiisa marka wareegtada maanta aan soo saaray taasay ku salaysnayd dalka gudihiisana loogama soo qaadi karo dibaddanana loogama keeni karo waa tahay bal dhanka iyo ganacsatada iyana qaadka ka ganacsanaysay wax wargelina miyaa jirta oo aada u gudbiseen my absolutely qoraalaan u gudbinay way haystaa hadda aan kula hadlayo saacado ka hor aroortii hore ee maanta ayaa kulli ciddii ku lug lahayd ka ganacsiga qaadka ayaan dokumentigii aan lagu joojinay gaarsiinay way haystaan
saraakiisha ciidanka maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiya howlaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay maalmihii u dambeeyey ka wadeen deegaanaha ka tirsan galbeedka magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warka halkaa inooga soo diray saraakiisha ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maantay faahfaahin ka bixiyey howlgallo maalmihii u dambeysay ay ka wadeen meelo badan oo ka mid a deegaanada jubbaland gaar ahaana dalbeedka magaalada waa galbeedka magaalada kismaayo halkaasoo ay kula dagaalamayeen kooxaha nabadiidkii al-shabaab weerarkii ugu dambeeyey ayaa ciidanka jubbaland waxa ay kula wareegeen tulada cabdalle biroole jaaye cabdalle iyo tulooyin kale oo guulaguduud oo waqooyiga magaalada kismaayo kaga beegan soddon kilomitir ay ka mid tahay kolonel aadan maxamuud ibraahim aadan goojaar oo ah taliyaha ciidanka jubbaland ayaa sheegay in xilligan ciidamadu ay fariisimo xoogan ka samayseen dhammaanba dhulkii la xoreeyey isla ahaantana dadka deegaanku ay si weyn u soo dhoweeyeen sidoo kale saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa sheegay in deeq raashia ay gaarsiiyeen dadka ay ugu tageen tuulooyinkii la xoreeyey oo dhibaatooyin aada u adag oo dhanka nolosha ahi ay haysatay maamulka jubbaland ciidamadiisa kala duwan ayaa maalmihii u dambeysay waxay wadeen dhaqdhaqaaq ciidan iyadoona dadaallo xoogan u galay in ay markaasi xoreeyaan tuulooyin dadka rayidka lagu dhibaatayn jiray gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada kismaayo iyadoona saraakiishu ay ku macneeyeen howlgalkan inaanu la mid ahayn howlgalladii ka hore ka dhici jiray deegaanada gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
halka warkaa idinkaga imaanayo waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya mareykanka iyo ruushka ayaa sheegay in qorshaha loogu talagalay in lagu dhameeyo colaada kaalooson gudaha wadanka syriya bilowga hanaanka siyaasadeed ee kumeel gaarka ah xogiya arrimaha dibadda mareykanka john kerry ayaa sheegay in qorshaha ay ka mid tahay toddoba maalmood oo xabad joojin ah oo ka dhaqan gasha guud ahaan dalka oo dhan taa oo ka bilaaban doonta markay qoraxdu dhacdo maalinimada isniinta ah john ker ayaa sheegay in heshiiskani ay suuragal tahay inuu noqdo midkiisoo afjari lahaa colaadaha ay ku dhinteen in ka badan shan boqol oo qof wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka servil ayaa lagu turjumay ayaa sheegay dhankiisa in heshiiskani uu ku tilmaamay mid la taaban karo ay wax ku ool ah wuxuuna intaa raaciyay in moscow ay mar horeba u sheegtay madaxweyne asad inuu adeeco heshiiskani dhanka kale hergeygaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan suuriya stephen ayaa sheegay in isfahan uu la xiriiro soo celinta heshiiska xokinta colaadaha ka socota suuriya iyo in marin iyo in la marin habaabin uu yidhi ama la marsiiyo gargaarka bili-aadanimada la geeyo dalka suuriya qodob kale ee arrimaha dibadda ku saabsan aanidyahaynana waxaa ka mid ah shirkadda facebook ayaa sheegtay inay ogolaan doonto in dadka isticmaala facebook ay saaran karaan sawirada taariikhiga ah oo laga qaaday dagaalkii vietnam sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii mar hore ayay shirkaddu soo saartay sawirka facebook kadib markii uu soo dhigay qoraar nairobi qoraar reer norway ah sababta shirkadda ay u saartay ayaa waxaay u sheegtay in ilmaha yari uu qaawan yahay arrintaa ayaase dood ka dhalisay dooda taftirka ee facebooka taftiraha wargeyska norway ugu ballaaran ayaa fa ayaa falanqeyn ku saabsan arrintani ka sameeyey waxaana ugu dambeyn mulkiilaha facebook ama madaxa sare ee facebook lagu qanciyay in la isticmaali karo sawirkaasi uu yahay mid ku takrifal awood ah shirkadda ayaa markaasi kadib sheegtay inay dhageysatay bulshada ayna qaran tahay ama ay tahay in ahmiyad la siiyo sawirkaasi ra-iisul wasaaraha dalka norway ayaa soo dhaweysay go-aankaasi sababta sawirkaasi muranka dhaliya oo tijaabo ahaan u geliyey facebook ay tiri guud ahaan warkii cawaysnimo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa cidda warkaygu seego waxay dib kaga daalacan karaan bejkan internetka ku leenahay ee reediyo muqdisho dhodneed idna waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga nabadgelyo